Hay'adda Hormuud Foundation ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabaysay mashruuca lagu sameynayo qalliinada wadnaha daloola ee carruurta oo loogu talagalay in ka badan toddobaatan carruur ah iyadoo mashruucan uu ka mid yahay kuwa muhiimka ah maadaama carruur badan oo Soomaaliyeed ay horey qalliinada wadnaha daloola ugu aadi jireen meelo ka baxsan wadanka. Qaar ka mid ah dadka carruurtoodu ay ka faa'iidaystaan qalliinadan ay ka heleen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gaar ahaan isbitaalka Soomaali Suudaneys ayaa waxa ay la hadleen warbaahinta iyaga oo ka waramay sida ay ugu faraxsan yihiin in carruurtoodu ay qalliinada noocan ah ka helaan gudaha dalka.
wiilkan iga xanuunsan oo ku dhashay wadnaha yani waa lagu dhalay dhowr isbitaaloo maray meelo badanaa soo marnay laakiin alxamdulilah hadda ilaahay noo suurtageliyey ilaahay noo saqiro ummadda ka qayb qaadatan ajri iyo xasanaad allah siiyo cunugan yarkaa cabdulaahi maxamed cabdulaahi yaa la dhahaa eedadiisa ahay marka xanuunkan wuu ku dhashay isbitaallo badanaa dhowr jeer la geeyey inuu ku dhashana way noo sheegeen marka alxamdulilah shuu rabbilcaalamiin hadda hay-adan soomaali suudanees keentay aan la imaanay waxayna dhaheen waa lidiin qalaaya waan lidiin fulinayaa ilaahay idinkiisa annagana ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay noogu caafiyo ayb cali maxamed cabdi yuusuf wiilkan oo iga xanuunsana muddo waxa weeye oo walaalaas toban sano ama sideed sano ah oo wax dhaqaale u waayey oo isbitaalkii waxa weye xitaa horjoog aan geeyey mar waxa nimankan ilaahay qayrasiiy waa ii dadaaleen xanuunkan waa ku dhashay waxaweye marka waxaa weye waa niman ilaahay khayraasiiyo waxaan hojidda u galay oo daawado lacagaana iyo qalliinko lacagaana iyo wax kasoo lacaana marka waa ku mahadsan yihiin ana ilaahay waxaa ka baryaa in waxaweye ayaga ilaahay waxaweye ilaahay waxa wax ka qarban ka siiyo ilaahay wax ajir xasaan adduuna qare Dhanka kalena xubin sare oo ka mid ah maamulka isbitaalka Soomaali Suudaneys iyo Luul Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay mashruucan iyo faa'iidada uu dalka u leeyahay iyaga oo sheegay in horumarka siisiitaraya ee la gaarayo ay qayb ka tahay qalliinadii loo aadi jiray dibadda oo haatan laga helay gudaha Soomaaliya.
maanta aan u fadhino oo dadkan oo dhan laysugu wacay waxaa waaye caruur soomaaliyeed oo wadnaha culays ka haystay oo daloolo ku dhashay oo ilaahay u suurtageliyey in meeshaan wax loogu qabto oo dadkoodii ayagoo dhex joogo dalkoodii jooga ay helaan serviceka ay u baahnaayeen oo sanado badan ama waqtiyo badan aan waddanka laga heli jirin hadda waqtiga la taagan yahay isbitaalka soomaali sudaaniis xaruntaan aan u fadhino maanta inay aada ugu faraxsannahay in fursad aan helnay ah in ilmahaani ayagoo waddankooda jooga la daaweeyo xanuunka ay ka reestaan kadibna maxay tahay xaafadooda ku noqdaan ayagoo bad qabaan waxaan le aada u mahadsantiin inta kasoo shaqaysa Mashruucan ayaa ka mid ah kuwa astaanta u ah dadaalada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka gudaha iyadoo la doonayo in daaweyn noocyada casriga ah lagu helo Soomaaliya